I'm Nikki Strong, and this is VOA1 The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan aad nagala socotaan bogga iyaga v o a somali com
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaco ah lixda bisha janawari ee sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay shantii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre iyo cabdixakiin maxamuud shurwac
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayna idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah hay-adda taageerta dhallinyarada muqdisho ee guryasamo oo dadaala kale ugu jirta sidii ay guurka uga saacidi lahayd ee dhallinyarada baahiyaha gaarkaa qaba waxaa ilaaha xamdigiisa in sanadka hore aan dhisnay shan qoys shantii qoys maanta afar ka mid ah ay owlaad ilaahay ugu deeqay oo runtii hadallada saameynta leh annaga nasii dhiirigeliyay qayb ka mid tahay in dhallinyarada qaybtood ay na yidhaahdeen markay wiilal iyo gabdho u dhasheen indhaa noo samayseen waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan doorka gabdhaha dhallinyarada ah ay ku leeyihiin warbaahinta waxaa kaloo aad maqli doontaan kaalmihii heesaha iyo weliba wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida sharci dejinta maraykanka ee aqalka sanadka iyo weliba ka wakiilada ayaa u ballansan arbacada maanta inay kulan wada jira ka yeeshaan tirinta iyo ansixinta codadka electoral collejka iyadoo lagu salaynayo natiijadii doorashadii madaxtinimada ee dhacday bishii noofembar tani ayaa ah mid joogta amaba caadaah iyadoo noqonaysa tallaabadii u dambeysay kadib markii codadka electoral collejka oo hela joe biden bishii disembar afar iyo tobankeedii waxaanay tijaabo u noqotay xubnaha sharci dejinta ee cadaacadda u ah donald trump iyadoo in ka badan boqol xildhibaan oo daacad u ah donald trumpna ay ka hor iman doonaan ansixintan sida uu sheegaya qodobka labiyo tobanaad ee dastuurku labadan qaybood ayay tahay inay si rasmiya u kulmaan si ay u tiriyaan islamarkaana ay u ansixiyaan natiijada electoral collejka ee dhammaan kontanka gobol iyo weliba degmada colombiya xildhibaanada dimuqraadiga iyo weliba jamhuuriga ee aqalada sanadka iyo wakiilada ayaa loo xushay inay noqdaan adeegayaal qayb kasta iyadoo madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike benis oo madaxa u aqalka sanadkuna uu guddoomin doono kulanka oo wada jira iyadoo haddii uu guddoomin kari waayana uu majaraha u qaban doono xildhibaanka aqalka sanadka ugu muddo xileedka dheer ee ka tirsan xisbiga aqlabiyadda haysta kaasoo ah senatarka laga soo doorto gobolka iowa ee lagu magacaabo shak gresley wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada sacuudiga ayaa shaaca ka qaaday in ay si buuxda u heshiiyeen qatar iyo dalalkii ka soo horjeeday ee sacuudiga imaaraadka baxrayn iyo weliba dalka masar wasiirka ayaa sidoo kale shaaciyey in dhammaan dalalkaasi ay si rasmi ah u soo ceshadeen xiriirkoodii diblomaasi iyo xiriirkii walaaltinimo ee ka dhexeeyey wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada sacuudiga amiir faysal ibn farxaan ayaa intaasi ku daray in dalalka qatar sacuudiga imaaraadka baxrayn iyo masar ay ku heshiiyeen inay dhinac isaga dhigaan khilaafkii u dhexeeyey oo ay gebi ahaanba iska iloobaan arrintan ayaa daba socota kadib markii shalay uu dhaxal sugaha sacuudiga maxamed ibn salmaan uu degmada alcula kusoo dhoweeyey amiirka qatar tamiim ibn xamed oo markii ugu horreysay muddo saddex sano ah uga qayb galay shir madaxeedka dalalka isbaahaysiga gacanka carbeed tallaabadan ayaa soo gabagabaynaysa khilaafkii diblomaasiyadeed oo dalalkaasi u dhexeeyey saddexdii sano ee la soo dhaafay
hay-adda guryasamo oo ay asaaseen dhallinyaro soomaaliyeed ayaa sannadihii u dambeeyey ka shaqaynaysay dhismaha qoysas cusub halka lamaanaha ku nool caasimadda soomaaliya ee dhallinyarada ah ay ka siinayeen tababaro ku saabsan hannaanka suuban ee dhaqanka qoyska sannadkii lasoo dhaafay ayay guurwadareed u sameeyeen dhallinyaro qabay baahiyaha gaarka kuwaasoo iminka qaarkood ay caruur haystaan halka sannadkan ay qorshaynayaan dhismaha qoysas kale cusub farxiyo muxiyadiin yuusuf oo loo yaqaano farxiyo lama filaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda wadaniga ah ee guryasamo ayaa waxaa la kulmay wariyaha v o eda cabdicasiis barrow waxaanay uga warantay sida uu ku yimi dhismaha hay-addan iyo weliba sida ay mashruucan ku bilaabeen gurisamo waxaa la asaasay kowda luuliyo laba kun lix iyo toban ahdaafta ama ujeedooyinka loo as-aasayna waxay ahayd in wax badan looga qurxiyo ama looga saxo qoysaska soomaaliyeed iyo qoysaska islaamka ujeedooyinka runtii aan u taaganahana waxaa qayb ka ah in lagu saxo qaladaad badan oo haysta qoysaskeena oo igu horeyso ama ay qayb ka tahay cilaaqaadka qoysaska sidoo kale waxaan xooga saarnaa intaan qoyska la dhisin ka hor doorashooyinka iyo sida ay tahay dhallinyaradu marka ay isxulanayaan meelaha ay tahay muhiimka inay wax badan ka egaan inkastoo dooqa lagu kala duwan yahay haddana waxaa jiro waxyaaba laga midaysan yahay oo ay tahay in qoysaska lagu dhiso ama ibafur looga dhigo dabcan guriga markii la dhisa kadibna wuxuu u baahan yahay xuquuqaad iyo waxyaaba mas-uuliyaad ah oo ay tahay qof kasta in yacni mas-uuliyadda si gaara shakhsiyan u saaran uu qayb weyn ka qaato si marka loo baraarujiyo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada waayihii dambe dee dalkeenna kama jiro sidaa og tahay baa xarumo looga hadlo arrimaan ama xarumo maaragtay tababaro lagu siiyo qoysaska sidaa la ardigeed waxaa maxaa la yidhaahdaahi door muhiima ka qaadanay sida maaragtay lagu dhisi lahaa qoysas wanaagsan kuwa dhismayna ay u noqon lahaayeen kuwa sii jira oo baraaray barwaaqo ku noolaada waa garta marka lamaanaha aad isu aroosinaysaan ama aad aqalada wada dhisaysaan ma adinkaa isu doora mase iyagaa isdoorto dhaqaalaha ayaad ka saacidaan
horta waa laba waa laba siyo midna waa midaan kuu sheegay waxaan ka shaqaynaa waxyaabaha tababarada oo yacni lagu dhisaya dee dadkii ayaga isxeshay ee guryaha dhistay in wax badan looga hago midna waa arintan gurwadareedka oo aan ku talagalnay sanadkii mar inaan qabanno lamaanaha dabcan arintan laga saaciidahay annaga isuma soo xulno waa laga yaaba dadka qaar inay aaminsan yihiin inaan anaga isku soo doorno balse dadku waa dad iyaga is doortay waxa ugu muhiimsanaya annaga aan ka saacidno waxa weye inaan u fududeenno sidii maaragtay ay isu heli lahaayeen ama ay isku hanan lahaayeen waxa ugu weynaya aan ka saacidnana waa dhaqaalaha iyo saan kuu sheegnay tababaradaas oo dee gurigu markuu dhismo wuxuu u baahan yahay waxyaaba uu kusii ku tiirnaado runtii inagana hadda hay-ad ma nihin oo dee yacni qarashaadka meel kale ka soo gala ee yacni waxaan hordhignaa bulshada soomaaliyeed iyo dadka maaragtay aan u aragno inay arrintan wax weyn ka geysan karaan shirkadaha qayb ka yihiin waana uga mahad celinaya runtii cid kasta oo maaragtay qayb ka qaadata arrintan khayriga waan aaminsanahay in wax badan ay muhiim u tahay fursada fursadna u tahay dhallinyarada soomaaliyeed si gaara waxaan diiradda saarnaa ama aan doorka doorkooda aan isleeyahay waa la gabay dadka baahiyaha gaad gaarka qaba sababtaan u dooranana waxaa weeye dadka baahiyaha gaarka qaba runtii baahiyada baahiyaadka annaga aan leenahay oo kale ayay leeyihiin waxay xaq u leeyihiin dhismaha dabcan qoysas iyaga ku qanacsayiin oo raalli ka yihiin dabcan laba qof oo iyaga issoo xushay oo de qof baahi gaara qaba iyo qof yacni maaragtay aan baahida qabin isaga uu soo xushay baan inta badan waxaan isku daynaa inaan ka qaadano anaga kaalinteena nooga aadan inaan la fududeyno dhismaha qoyskaas si inagana ajri aan uga helno iyagana ay u helaan farxadda ay ku nool yihiin lamaanayaasha kale ee soomaaliyeed waata farxaya laakiin qudhiina dhallinyara tihiin barnaamijkan dadka wada markii la fiiriyo iyo sidaad u howlgalaysaan sidee ku timid fikraddan iyaasa iskalaha hal abuurkeeda in qoysaskii soomaaliyeed tababarada laga dhiso guryihii burburaya la yareeyo kuwa cusubna dib guryo loo yegleelo cusub arintaas sidee ku dhimid fikirkeedan iyaa iskala aad ba umahadsantaa horta waa su-aasha inta badan u malaynaya in bulshada soomaaliyeed isla dhex marto si gaara anaga shakhsiyanna in badan la iweydiiyo guryasamo markii laga hadlayo dadka guryasamo dhisay waa dad reera leh badankood aniga iyo qof kalaa laga yaabaa oo yani iskaabulaa inuu ku jiro laakiin sida dhabta ahi dadka inta badan hadda maamulka leh ee golaha dadka ugu sarsareeya ah waa dad reera leh waa dad fahansan qiimaha iyo qiyamka qoysaska ay leeyihiin waa tahay laakiin marka dhinaca kale la eego durbaba waxaa la isweydiin karaa markii laba qof ay timaado oo isi soo fahmaan oo la rabo nolosha in laga saacido oo guri loo dhiso waxyaabaha aad goonida uga qabataan ma gurigiibaad u gogashaan ma lacagiya arooskaad ka bixisaan waxyaabaha sida goonida uga taageertaan maxay
dhammaan horta labada qof marka hore yani xoogtooda in la helo oo yani dadka laftirkooda isku isku mabda maaha oo dadka qaar baa laga yaabaa ujeedooyin kale inay damacsan yihiin ko horta waxaan baaritaan ku sameynaa labadan qof xogtooda inay xog saxa tahay markii xaqiijin laga soo helo xogtooda lasoo xaqiijiyo waxaa anaga aan ka saacidna waxaa weye kow dhismihii guriga iyo dabcan maalinta wixii aqalgalkaayo waxaa ku bixi lahaa gurigii waxyaaba waxyaaba badan oo ugu muhiimsan tahay in yacni xitaa haddaan awoodi karno waxaan isku dayna inaan shaqo abuur aan u sameyno waxaa ilaahay xamdigiisa in sanadka hore laba kun labaatan aan dhisnay shan qoys shantii qoys maanta afar ka mid a owlaad ilaahay ugu deeqay oo runtii hadallada saameynta leh annaga nasii dhiirigeliyay qayb ka mid tahay in dhallinyarada qaybtooda na yiraahdeen markay wiilal iyo gabdho u dhasheen indhaa noo samayseen oo runtii yani shidaal aan kusii shaqeyno noo noqon doono insha allah sanadkan koo iyo labaatan waan rajeyneynaa inaan intaa inka badanba aan hirgelin doono inteena aan ugu horreeya iska abroodaha ayagan in guryo khayrqab ilaahay u sahlo baan ugu duceynaya insha haatan aynu jallacaynu dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana aynu ku wada nasanno codka mukhtaar biiroof
naftayday maaran maaran cashaqa madiga ka maaran xasuusta madow ka maaran qalbiga masaxo ka maaran naftayday maaran maaran cashaqa madiga ka maaran xasuusta madow ka maaran qalbiga masaxo ka maaran mashquul baanahay ka maaran maslixadii xataa ka maaran cabgeed ku maqnayd ka maaran nacaanila hadal ka maaran mashquul baanahay ka maaran maslixadii xataa ka maaran qofaan ku maqlayn ka maaran dhagaha kaa martay ka maaran meeraysi wadaa ka maaran amaomidi kale ka maaran qofaan ku maqlayn ka maaran dhagaha kaa martay ka maaran meeraysi wadaa ka maaran amaomidi kale ka maaran darcilamkiya ka maaran macsuumka qofkale ka maaran dhankaaga ka maqan ka maaran udhayday maaran maaran darcilamkiya ka maaran macsuumka qofkale ka maaran dhankaaga ka maqan ka maaran anmeeriya been ka maaran ruuxaan ku milgayn ka maaran muriga joogtaa ka maaran macluunka tasho ka maaran meelmeeriya been ka maaran ruuxaan ku milgayn ka maaran muriga joogtaa ka maaran ku maqlayn ka maaran dhagaha kaa martay ka maaran meeraysi wadaa ka maaran amaomidi kale ka maaran qofaan ku maqlayn ka maaran dhagaha kaa martay ka maaran meeraysi wadaa ka maaran amaomidi kale ka maaran ku maqlayn ka maaran dhagaha kaa martay ka maaran meeraysi wadaa ka maaran amaomidi kale ka maaran qofaan ku maqlayn ka maaran dhagaha kaa martay ka maaran meeraysi wadaa ka maaran
gabdhaha oo aad ugu yaraa shaqada warbaahinta soomaalida ayaa sannadaha dambe soo batay magaalada laascaanood gabdho dhowr ah ayaa barta saxaafadda si ay ugu shaqaystaan haddaba muhiimadda ay warbaahintu u leedahay gabdhaha dhallinyarada ee soomaalida ayaa waxaa warbixintan ku eegaya cabdikariim olol qaar ka mida wiilasha iyo hablaha dhallinyarada ee magaalada laascanood oo la hadlay barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga v o a ayaa nooga waramay muhiimadda ay leedahay inay gabdhuhu warbaahinta ka shaqeeyaan iyo sida ay usoo bandhigeen waxyaabaha bulshadu ay baahida u qabto ugu horeyn shaybe maxamed warsame oo ka mida dhalinyaro baratay warbaahinta dhowaantiina gudaha magaalada laascanood ayaa barnaamijka dhalinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o a uga warantay saxaafadda marka la dhaho muhiimad aad weyn bay bulshada ku leedahay ha ahaato inay mar kasta bulshada ay garab siiyaan dadka saxafiyiintaahi inay u hadlaan dad aan hadli karin inay u hadlaan codkooda usoo gudbiyaan dad baahiyeysan dad bukaana dad aan kartidooda bannaanka keeni karin balse saxaafaddu waxay muhiim ka dhigaysaa ama runtii ay sii xoojinaysaa dadka inay u hadashaa inay dadka codkoodii bannaanka keento waxaanan dhihi karaa runtii waxaans dhihi karaa waxay ka bedeli kartaa waxyaala sababta oo ah marka maanta la helo tiro badan oo hablaa marka maanta la helo tiro badan oo saxafiyiina waxaa la heli karayaa marka la helo tiro badan oo dad aana hadli karin sidoo kale waxaa la helayaa tiro badan oo saxaafada tiro badan oo u hadasha tiro badan oo codkooda banaanka keenta dad baahiyeysan oo banaanko aan codkooda banaanka keeni karin ayay saxaafadu banaanka keeni kartaa baan dhihi karaa muhiimadda ay leedahay in gabdhuhu ay bartaan oo kale maxay tahayna
runtii marka la eego bulshadeennu habluhu kuma badna saxaafadda balse muhiimadda ay leedahay habluhu ragga way ka fiican yihiin waxaan dhihi karaa way ka naxariis badan yihiin waxaan dhihi karaa dumarkiiyo raggu isku mid maaha marka rag iyo dumar la islu nacdhigo dumarkiiyo ragga dumarkaa naxariis badan sidoo kale hadda marka la tago goobo shaqo oo kale dumarkiiyo raggu way u kala jidicsan yihiin oo dumarku waxay garanayaan waa hooyo markaa waxay garan kartaa bartii ay wax ka jilicsanaayeen markaa dumarku waxaan dhihi karaa waxyaalo badan bay dabooli karayaan baahida loo qabo in warbaahinta yaysan la helo ku dhisan dhaqan iyo akhlaaq ka war runtii inay warbaahintu wax akhlaaq ku dhisan wax ay noqoto waa shay aada u muhiima waayo saxaafad markaa tahay ama saxafi markaa tahay waa inaad noqotaa qof akhlaaq leh waa inaad noqotaa qof cadaaladda ka shaqaynaya waa inaad noqotaa qof sinaan dadkii ugu adeegaya oo sababtoo ah marnaba kama maqnaanayso sinaan iyo cadaalad saxaafaddu sababtoo ah muhiimad badan ayay u leedahay maadaama aad noqonaysid qof saxaf iyo bulsho dhex taagan inaad dadka dhex u istaagtid oo aad cidna garab siin hadday noqoto ama asxaab oo kale hadday noqoto bulshadaada oo kale waxaan muhiimad siinaysaa oo kale inaad dadka cadaalad aad ugu adeegtid dadka qaarkii aan waxay si weyn uga hadlaan isu ekaanshaha warbaahinta iyo isticmaalka baraha bulshada oo kale arrimahaasoo kale ka waran waxyaabaha sida weyn loo baray ardaydiina oo kale iyo guud ahaan dhallinyarada warbaahinta ku jirta oo kale runtii waxaan dhihi karayaa saxaafad iyo warbaahin iyo baraha bulshadu way kala duwan tahay baraha bulshadana waxaa loo isticmaalaa wax khaldan sababta haddaynu u eegno baraha bulshada inaynu dhan wanaagsan u isticmaalno waynu isticmaali karnaa faa'iido badanna waan ka heli karnaa balse haddaynu eegno dhanka xumaanta haddaynu ka eegno kumayaan waxyaalood oo xunxun baynu ka helanaa waxaana dhihi karaa saxaafadda iyo warbaahinta iyo baraha bulshadu kala laba farqi baa u dhexeeya labadooda si weyn bay ugu soo badanayaan gabdhuhu warbaahinta oo kale bal iga war runtii horta waa horumar aad u ballaadhan haddii la dhaho inay gabdhuhu ku soo bataan saxaafadda waana wax aan aad u bogaadinayo runtii habluhuna waxaan dhihi karayaa bulshada door muhiima ayay ka yihiin sidoo kale dhallinyarada magaalada laascanood bal ka waran dhiirigelintan loo sameeyo dhallinyaradu inay warbaahinta ku biiraan oo kale iyo waxyaabaha asleeda way ka bedeli karayaan ka dhallinyar ahaan iyo goobaha waxbarashada oo kale inay ku jiraan oo kale
bismillahi raxmaan raxiim horta haddii aan ka hadlo saxaafadda dhallinyaradu cusub baranayaan oo soo baxaysa hadda runtii aad bay muhiim u tahay oo waxaan odhan karnaa saxaafaddu waa indhihii bulshada waa meesha keliya ee bulshada laga qiimeynayey isha keliya maaragtay bulshada haddii dhibto hayso laga soo gudbinayey haddii makanaysaa ay burwaaqo sugan yihiin laga soo gudbinayey marka waa isha bulshada waa isha maaragtay waa isha maaragtay bulsha indhaha bulshada weeyaan marka saxaafaddu aad bay muhiim u tahay in maaragtay dhallinyarada la baro lagu dhiirigeliyo si ay magaranaysaa ay bulshada kor ugu qaadaan deegaamadooda kale ay soo duwaan bilicii ay soo bandhigaanin dadkii baahanaayoo kale ay soo bandhigaanin magaranaysaa aad bay muhiim tahay
ka warran gabdhahoo kale hadda si weyn bay ugu soo badanayaan bal iga war
runtii waa beryahan dambe aad buu usoo badanyaa in gabdhaha saxaafadda baranaya dee runtii aad bay muhiim u tahay oo beriga hore ragga unbaa saxaafadda baran jiray laakiin gabdhuhu way ka marnaayeen oo may dhigan jirin saxaafadda oo laguma arki jirin wayna yareed haddi lagu arkana marka runtii aad baan ugu boorinaya aad baan ugu dhiirigelinaya inay kusoo bataanin oo maaragtay ay saxaafadda guud ahaan dhallinyarada ayaa waayahan si weyn u xiiseeya kusoo biirista inay mihnada saxaafadda ay kusoo biiraan inkastoo tababarada iyo waxyaabaha helaan ay aada u yar tahay haddana jacaylka ay u qabaan inay soo bandhigaan waxyaabo badan ayaa waxay tahay mid ay si weyn u xiiseeyaan cabdikariin nolol v o we magaalada laascanood haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilowna kooxda tottenham ee kubadda cagta ayaa u gudubtay fiinalka koobka karabaw kaab kadib markii ay ka adkaadeen kooxda branfor oo ay isugu soo hareen wareegga samafiinalka ee koobkaasi tottenham ayaa kooxda yar ee branfor kaga badisay laba gool iyo waxba iyadoo goolasha ay u kala dhaliyeen xidigeeda kale ah muuse sisoko iyo hong mingson tababare hoose moriinaho ayaana kooxdiisa tottenham la gaaraya fiinalka koobka karabaw kaab oo ay sugayaan midkii u soo baxa kooxaha manchester united iyo manchester city oo caawa wada ciyaaraya labada koox ee reer manchester ayaa iyagana isugu soo aaday wareegga samafiinalka ee koobka karabaw kaab iyadoo midii soo badisana ay fiinalka ku wajihi doonto kooxda tottenham kulankan ayaa xiise gaara u leh taageerayaasha labada dhinac maadaama labada kooxood ay isku magaalo ka dhisan yihiin waana mid ka mid a kulamada loo yaqaano manchester derby dhinaca iyo dalka sbainna kulamo ka tirsan cooba dalrey ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda gordoba ayaa hal iyo eber uga badisay kooxda gataaf ibza waxa ay shan iyo laba uga badisay kooxda saltavigo lenares deportivo oo gurigeeda joogtana waxaa labi eber uga badisay kooxda sevilla zerona iyo villareal oo wada ciyaarana afar gool iyo gool waxaa ku badisay kooxda villareal alcaron waxa ay labii hal uga badisay kooxda real zaragoza halka real villadolid ay saddex iyo laba uga badisay kooxda martabella dhinaca iyo suuqa kala iibsiga ciyaartoydana tababarihii hore ee kooxda tottenham mauricio bojotino kaas oo hadda loo magacaabay tababaraha kooxda b s g ayaa doonaya inuu ka kalluumaysto kooxdiisii hore bogotino oo laga eriyey sanadkii hore kooxda tottenham ayaa hadda waxa uu doonayaa in kooxdaasi uu kala wareego ciyaaryahan dele cali kaasoo aan boos joogto ah ku haysanin kooxdaasi tan iyo intii tababare hoose moriinho uu majaraha u qabtay kooxda tottenham ayaana doonaynin inay iska iibiyaan ciyaaryahan dele cali iyagoo doonaya inuu u dagaalamo booskiisa dele cali ayaa ka mid ahaa kooxdii uu ku dhaaran jiray tababare bogotino intii uu ku sugnaa kooxda tottenham laakiin hadda waxa uu doonayaa isfahamka iyo xiriirka wanaagsan ee xiddigaasi uula leeyahay inuu ka faa'iidaysto isagoo doonaya inuu ku xoojiyo kooxiisa b s g dhinaca kale tababaraha kooxda manchester city bebe gardiola ayaa sheegay inuu kalsooni weyn ku qabo in xiddiga ugu muhiimsan kooxdiisa ee qadka dhexe ee kevan debran uu qandaraas cusub u saxiixi doono xiddigan ayaa qandaraaska uu kula jiro kooxda waxaa ka harsan laba sannadood laakiin kooxda manchester city ayaa ku dadaalaysa sidii heshiis cusub uu u siixi lahaa xidiga u dhashay dalka biljamka ayaana lafdhabar u ahaa kooxdii gardiola uu kula guulaystay laba koob oo ka tirsan horyaalka brimier liga kooxda liverpool ee kubadda cagta oo ay soo wajahday dhibaato dhinaca daafacana waxa ay suuqa ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen daafaca labylabaatan jirka ah ee u ciyaara kooxda yuventus ee marin damrel kooxda liverpool ayaana xidigan tartan adag kula geli doonta kooxo ay ka mid yihiin atlantico madrid real madrid tottenham iyo lester city labalabaatan jirkan ayaa diiradda u saaran tababare georgian clob oo hadda uu ka dhaawacan yahay daaficiisa ugu muhiimsan ee vandyg wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatan aynba kala diba jallicno dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aan wada dhegaysanno codka fanaanka axmed caarshe
badan baan wadnay sirtii aan gununay inoo goni lahay goyaxa dibadou baxade nuhu goormayaxade haya badan baan wane sirtii aan ku nudnaye inoo gooni lahay gooyahaa dibadda u baxday dibnuhu goormay xadee madadaad gacal muudiba godobi tidhi way jirtaa maadoo gamcay baygiyada cadaawuhu kaa guriyeen madadaad gacal muudiba godobi tidhi way jirtaa dadkan gibashow baxiri eexanteenan goobijir way dadkan gibashow baxiri eexanteenan goobijir karteena muxuu u naqay akuye akuye ilagaranshowa dadkan gibashow baxiri eexanteenan goobijir way dadkan gibashow baxiri eexanteenan goobijir karteena muxuu u naqay akuye akuye ilagaranshowa anigu kumaan gabine adaigo hoyayo wanaageeni geesmariye markuu waayo mooy gabay adaiga goostayo anigu kumaan gabine
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkeenii dhallinyarada maanta oo idinka imanaya laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
badan baan wadnay sirtii aan ku nudnay inoo gooni lahay goyaha dibadda u baxaday ibnuhu goormay xadee goyaa badan baan wadnay sirtii aan ku nudnay inoo gooni lahay gooyahaa dibadda u baxday dibnuhu goormay xadee madadaad gacal muudiba godobi tidhi way jirtaa maadoo gamcay baygiyada cadaawuhu kaa guriyeen mudadaad gacal muudiba godobi tidhi way jirtaa maadoo gamcay baygiyada cadaawuhu kaa guriyeen markay kala geynayeen dadkan gibashow baxiri eexanteenan goobijir way dadkan gibashow baxiri eexanteenan goobijir karteena muxuu u naqay akuye akuye ilagaranshowa